toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa nuuraddiin aadan diiriye oo ah guddoomiyaha golaha sare ee la talinta madaxweynaha puntland wuxuu ilaa iyo dhowaan ahaa la taliyihii gaarka ahaa ee wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya kusoo dhawo marka hore barnaamijka nuuraddiin ridwan waa mahadsan tahay su-aasha koowaad ee aan ku weydiinaya waxay tahay maadaama hadda maamulka puntland aad la talisid dhowaana dowladda soomaaliya waxa ay martiqaad u fidisay maamul goboleedyada si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka arrintaasi mid suuragal ah ma kula muuqataa
waxay ku xiran tahay runtii in maaragtay shirka lagu baaqay uu noqdaa shir siyaasadeed sidaa ka warqabtid shirka lagu baaqay hadda waa kii national security concern la oran jiray shirkii golaha ammaanka ee dowladda soomaaliyeed haddana dee arrimo waaweyn oo siyaasadeed baa jira puntland hadda waxay soo saartay go-aan ay leedahay maaragtay hindisaha uu wado guddoomiyaha aqalka sare si siyaasadeed in sahmilada siyaasadeed ay isugu yimaadaan arrimaha masiiriga ay kamid tahay doorashooyinkana laga wada hadlo arrintaas baan taageersannahay bay yidhaahdeen waktiganna waxay ula muuqatay in taas ay ka muhiimsan tahay in shir arrimaha securityga laisugu yimaado marka arrintaaba ay puntland ka warsugaysaa hadda dowlad goboleedyada kale kama warqabo mowqifkooda weli laakiin marka laisku afgarto in shirkaas siyaasadeed u dhaco ajendaha muhiimka ahee doorashooyinkana laga wada hadlayo waxaan u malaynayaa inay suurtagelayso in in markaa laisu yimaado waa gartay nuuraddiin de inta badan hadda waxaa khilaafaadka iyo isfaham la-aantu ay ka taagan tahay doorashadii oo xilligeedii soo dhow weli ma cadda nooca doorasho ee dalka uu geli doono iyo inay ka duwanaan doonto doorashadii hore ee dadbanayd hal qof iyo hal codna waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood aanay rumaysnaynba marka doorasho noocee ah ayaad is leedahay idinka ama maamul goboleedyada iyo dowladda xilligan waa ay ku heshiin karaan
wallahi wax walba waxay u baahan yihiin sidaa sheegtay in lagu heshiiyo sidaad ka warqabto ridwanow tan iyo sanadkii labadii kun markii burburkii kadib la bilaabay dhabaha dibudhiska dowladda soomaaliyeed falsafada doorashada ee meesha taalay waxay ahayd midka xulka ah ee adduunyada siday u shaqayso modernka ah oo hal qof iyo hal cod codadka la tiriyey dadka soomaaliyeed oo dhanna codadkooda isku mid yihiin qofka ay rabaana ay dooranayaan aynu ka shaqayno aynu gaarno inta taa laga gaarayana wixii xal ah oo aan samayn karno oo mar walba awoodda laisu dhiibayo aan ka shaqayno labaatankaas sano sidaada lagu shaqaynayay oo hadduu halhayskii soomaalidu ahaa xul ma ahane xal baan moodnay markii four pointy five la keenayay laakiin waxay ahayd arrin si ku meel gaara in laga baxana mar walba la rajeynaya marka shantii dowladood ee tan iyo labadii kun arrimahaas ayay isugu dhidhiibeen awoodda dhowrkii dowladood ee dowladdan ka horreysayna maadaama aysan xulkii aysan gaarin xalkii bay soo gaarsiiyeen oo si nabada bay ku abaabuleen qaab doorasho heshiis lagu yahay oo awooddana lagula kala wareegay laakiin walwalka hadda jiraa waxay tahay inaan dhabbihii xalka iyo kii xulka labadaba aan lahayn ayadoo muddo yar ay ka dhiman tahay doorashooyinkii taas weeye midda welwelka weyn ummadda soomaaliyeed ku dhalinaysa si deg degana looga baahan yahay in looga shiro oo looga heshiiyo marka ma waxaad tuhunsan tihiin in ay suuragal tahay in doorashada aanay xilligeedii ku dhicin ama in wakti kororsi u yimaado
waxyaalo badan waa maaragtay wa wa wa waa la tuhmi karaa laakiin tan ugu muhiimsan baa waxay tahay horta wadadii lagu gaarayay doorashada ma muuqato sharciga hadda doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey sharci hirgeli kara labada kun iyo kow iyo labaatanka dhowr bilood hadda kadib ma aha hindisihii hadda ugu dambeeyey ee baarlamaanka uu soo saarayna isagoo runtii wax badan oo laga sheegaba garan mayo sababtoo ah waxyaalo badan oo isku dhex karis ah oo aan la fahmayn baa meesha ka muuqato oo falaad siyaasadeed aada moodid marka in marka aan waktigii korsashadiisana aysan soomaaliya siyaasiyan macquul ka ahayn oo aan la aqbalayninna qof kastoo soomaalida u muuqataa marka xalka keliya meeshaa jiraa waxay tahay in laishor fadhiisto talada dhulka la dhigo saamilayada siyaasadeedna ay qalin iyo buog intay qaataan ay dhahaan sidan baan ku gaaraynaa dhowrka bilood ee soo socota awoodana lagula kala wareegaya wixii taa ka sokeeya waddo mugdi ah bay tilmaamaysaa waxaan rajaynayaa arrintaas inaanan inaanan lagu tillaabsan haddii ilaah yira waa gartay arrinta ku saabsan doorashada ma in xisbiya lagu geli doonaa ma waxaa lagu geli doonaa hanaankii afar dhibic shan lafteeda waxaad moodaa inaanay kala caddayn idinka waa maxay taladiina maxaad aaminsan tihiin
waxaan aaminsanahay soomaaliya inay doorasho xalaala oo moderen ah oo qof iyo cod ah oo dadkoo la tiriyey oo maaragtay qof qof qof kastoo soomaaliyeedna miisaanka codkiisa ay iswada la-eg tahay dadka soomaaliyeed oo dhan in la galo oo la asteeyo maalihii laga soo dooranayay iyo tirada dadka ay ay ku salaysan tahay haddaynu go-aansano in boqolkii kun oo qof ee soomaaliyeedba hal xildhibaan ay doortaan magaaladii ay dhowr boqol oo kun degan tahayna dhowr xildhibaanba ha laga soo doorto dhowrkii magaalo markii laisu geeya boqol kun ay kasoo baxaysana hal xildhibaan ha soo doorteen waa wax adduunyada ka shaqeeya ee la garanayo oo in dadka la tiriyana ku salaysan laakiin four pointy five waxay ahayd arrin xal ah oo aan jiri doonin ilaa laga gaarayo arrinta rasmiga ah ee loo socdo oo dadka tirintiisa iyo asteynta doorashooyinka ah laakiin in labadooda goroda laisu geliyo sida sharciga maanta jiraa uu sheegayo wax suurtagalayana ma aha xisbi iyo four pointy five system oo jiro la isu saari karaana wax suurtagala ma aha ilan hogaamiyaasha xisbigu makaaba qabiillay noqonayaan marka wixii waa in la kala saaraa waa gartay dhibka jirana maanta dhibka dhibka jirana maanta waxay tahay dhowrkii sanee lasoo dhaafay way naga dhuntay oo meeshii labada kun iyo lix iyo tobankii la joogay lagamaba kicinba oo howl lagama qaban oo oo meesheedii baa la taagan yahay ilaa hadda nuuraddiin arrinta ku saabsan caqabadaha mar walbaba marka doorashada la gaaro dhacaaq waxaa laga yaabaa inaanay ku koobnayn dowladdan oo keliya laakiin haddana dhinaca haddaad eegto maamul goboleedyada laftooda ma is leedahay shakiga malaha ku badan oo dadaal ay dowladdu wado dhinacii doorashada waa ay sugi la-yihiin ama waxa ay doonayaan in sida iyagu ay rabaan ay wax u dhacaan
maya arrintan go-aanka waa la wada leeyahay saamileyda siyaasadeed dalka soomaaliyeed hadday aan lahayd maamul goboleedyada hadday aan lahayd dowladda federaalka hadday aan lahayd saamileyda kale siyaasadeed arrintu waa la wada leeyahay wax hal meel laga leeyahay ma aha wixiina talaa lagu wada gaari karaa in inta laisu yimaado la yidhaahdo arrintaasaan go-aansanay sharcigeeda hala sameeyo arrintaasaan go-aansanay processkeedii oo dowladda looga baahan yahay hala sameeyo wixii dadka saasaa loo wada maaragtay wadi karaa haddii laakiin aan laga qeybgelin saamileyda siyaasa aan laga wada qeybgelin sharci kastoo lasoo saaro oo aan dalka ka shaqaynaynin xaggee la geynayaa waa in sharci kastoo lasoo saaraya leeyahay taageero siyaasadeed waa inuu leeyahay taageero dastuurka laftiisa u waafaqsan yahay sharciga maaragtay la ansixiyey ee la saxiixay ee doorashooyinka ah dastuurkiibuu kasoo horjeedaa qodobo badan oo dastuurka kasoo horjeedaa ku yaala hindise hadda ugu dambeeyey ay guddiga baarlamantariga keeneenna aada buuba dastuurka uga soo horjeedaa iyo iyo iyo iyo maaragtay midnimada soomaaliya iyo doorasho isku sigay inay dalka ka dhacdo iyo nidaamka federalismka waxyaala badan buu kasoo horjeedaa marka wixii haddii dastuurkiina kasoo horjeedo taageero siyaasadeed oo dalkii dadkii gacanta ku hayeen uusan haysan haddi xaggee laga dhaqan gelinaya dhibka jirtaa wey marka in caqliga uu soo noqdo oo la yidhahdo waxaan waan wada leenahay dhulka aan dhigno si rasmi aan maaragtay isu maaragtay qiimayno meesha aan maanta marayno waxa suurtagalka ahna aan ka wada hadalno sababtoo ah marka la gaaro febraayo sideedeedii madaxweyne cusub oo doorasho heshiis lagu yahay ee soomaaliyeed waa inuu yimaadaa haddii kale dalku wuxuu galayaa arrin ka khatar badan midda hadda noo muuqata waa gartay nuuraddiin su-aal kale haddii aan ku weydiiyo doorashada marka dee xiliyadan oo kale la gaaro dadku olole ayay galaan baarlamaanada xataa qaarkood waxaa dee la sheegayaa in goobihii lagu yaqaanay laga raray waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay al-shabaab joogaan ee dowladdu aanay ka talin oo doorasho aanay ka dhici karin mudanayaasha baarlamaanka ee dhinaca somalilan laftirkooda ma cadda meesha ay ka iman doonaan marka waxyaabahaas oo dhan markaad eegto idinka laftirkiina ma laga yaabaa in khaladaadkaas aad aad aad samaysaan dhinaca puntland marka laga hadlayo umalayn maayo do wax maarata hindisaan hadda lasoo jeediyey iyo sharciga doorashooyinka ee la ansixiyey in labada kun iyo koo iyo labaatanka dhowr bilood ay ka dhiban tahay in doorasho lagu gelayo anigu u malayn maayo arrintaa iyo ma muuqato maaragtay waxaan maqli jiray sharciyo badan oo waxaa jira in applicable laws la yidhaahdo oo yani sharciyo aan aan aan la hirgelin karin waddankan hadda ingiriiska aan joogno sharciyo badan oo waxaa jira ku jira sharciga dalka ku jira laakiin aan la hirgelin karin irrelevant aan inapplicable lowga u yaqaanaan marka sharci doorasho oo kasoo horjeeda dastuurkii iyo hindise lagu kabay oo gebi ahaanba kasoo horjeeda dastuurkii midnimada soomaaliyeed kasoo horjeeda u malayn maayo in doorasho lagu geli doono dhowr bilood hadda kadiba waxa doorashada lagu geli karaa waa in maaragtay wax heshiis lagu yahay oo taageero siyaasadeed haysta in uu yahay ilaan arrinta doorashadu ma aha arrin technical ah arrin farsamo ma aha mashruuc horumarin ma aha mashruuc maaragtay bani aadnimo ma aha waa arrin siyaasadeed oo go-aaminaysa awoodda dalka yaa la wareegi doona waayahesiis siyaasadeed bay u baahan nuurudiin ugu dambeyn siyaasadda geeskana muddaad kasoo shaqeynaysay dowlad dhisida soomaaliyana muddaad ku jirtay la taliyo sare ayaad u ahayd wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay hadda howl kalaad haysaa marka waa maxay waxa aad ku talinayso ee aad is leedahay waa looga bixi karaa khilaafaadka siyaasadeed iyo muranka ka dhashay doorashada
waxaa looga bixi karaa talo markii laisu yimaado dadka soomaaliyeed markay isu yimaadaan oo si daacada ay u wada hadlaan u wada xisaabtamaan arrimaha jir oo dhan ay soo hordhigaan dhaqanka soomaalida lagu yaqaano waa xal way isla gaadhaan markii laakiin aan lays hor imaan wax lakala qarsado aan kalsooni aysan jirin xal ma yimaado marka aniga waxaan ku talinayaa in laysu yimaado oo laga wada hadlo arrinta doorashada oo hadda noo taalla waana tan ugu muhiimsan oo aan waxyaalo kale lagu gaban maaragtay waxyaalo badan oo jira aan garanayno in lagu gabanayo way jiraan waxyaalahaas ma suurtageli karaan waa in madaxda soomaaliya ugu sarreysa islaamiliyada siyaasada soomaaliya ay hor fadhiistaan ay yidhaahdaan doorashadana looga baahan yahay aan rabnay one person one vote inuu dhaco halkaasay maraysaa waxaasna ma suurtageli karaan waxa kale noo suurtageli karana aan ka wada hadalno marka haddii marka waxyaalo badan oo aan aan aan la dhaqaajin karin oo inaan hal maalin lagu darin mudaxileedkii laisla go-aansado gadaal gadaalna looga soo shaqeeyo waxa suurtagalka ah hal waa laisla gaari kara laakiin haddii aan laysu imaan maaragtay dowladda federaalka ana ay tiraahdo barnaamij baan wadaa oo oo oo meel meel ka tolan dowlad goboleedna ay yidhaahdaan waxaa yeeli mayno dee hadda waxaa waxaa imaanaysa waqti aan khilaaf waxba laga qaban karin qarax kan kasii weyn inuu ka yimaado ay dhici karto marka waxaan ku baaqayaa dhammaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada familiyada siyaasadeeda dhammaan in laysu yimaado arrintaa laga wada hadlo wixii suurtagal ah adigoo laisu caloolxiyoo yahay oo aan waxbana lakala qarsanayn sharcigii qaabkii doorashada lagu geli lahaa labada kun iyo koo iyo labaatanka madaxweynaha markay noqoto iyo labadii kun iyo labaatanka december markay baarlamaanka noqotoba in maaragtay meel la wada dhigo ayaan baaqaya waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga adigaa mudan toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay nuuraddiin aadan diiriye oo ah guddoomiyaha golaha sare ee la talinta madaxweynaha puntland wuxuu ilaa iyo dhowaan ahaa la taliyihii gaarka ahaa ee wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono haddii ay bahawada lahayd mo waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo